guddiga gurmadka abaaraha gobolka awdal ayaa shaaciyay deeq lacageed oo lasoo gaarsiiyey taasoo lagu gurmanayay dadka abaaruhu saameeya ee ku nool gobolka awdal guddida abaaraha ayaa ka mahad celiyay gargaarka ay u fidiyaan dadka muxsiniinta ah walaalahooda ay abaaruhu saameeyeen waxaan u sheegaynaa dadka dadkay way baahan yihiin lacagihii dibadda wax lacagoo ka imanaysaana ma jiro lacagta dibadda naga soo gaadhay annagoo haddaan xisaabino imika waa toddobiyo toban kun oo doolar wax kale nagama soo gaadhin waxa weeye kolkaa dadka waxaan leenahay war walaalihiin way baahan yihiin wayna sugayaan dee walaalihiin wax usoo tara roobkii baa da-ay jir bay ku jiraan xolihii baa ka dhardanaya kolkaa dadkaa la soo caawiyo ilaahay dartii ha loo soo caawiyo ilaahay baa mahadle gargaar ilaahay baa leh roobku wuu daayey dhul badan buu ka daayay dhulou ku yaryahay ilaahay waxaa ka baryaynaa deeqdiisa inuu inoo siyaadiyo oo inoo soo kordhiyo taa unbaa lagu noolaan karaa markaa waxaan leenahay muxsiniinta meel kastoo joogto soomaaliyeed amase gobolka awdal dadka u dhashay waxaan leenahay ha la soo caawiyo dadka masaakiinta ah ha la soo caawiyo iyagiyo xoolahoodiba way jilicsan yihiin xooluhu way noolaanayaan roobkaa way ku noolaanayaan laakiin waa waqti badde waxay doonayaan in la gaadhsiiyo intay wax ka curayaan caaniye cadmid u yeelanayaan in la gaadhsiiyo ayaa loo baahan yahay waan nii ducaynaynaa allah idin barakeeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu dara intii bixisay ilaahay aakhirana ajar khayr le oo laban laaban allaha siiyo dadku wuu jilicsan yahay walaalaha muslimiintaana waxaan leenahay waar jirka ha laga saaro walaalihiin muslimiin dhammaanteedba cid kasta oo damqanayso islaamnaba waa loo baahan yahay wixii ay keenaanna ilaahay xasanaadka ha ugu daro waxaana weeye waxaa la yidhi naarta ayay celisaa sadaqadu oo waxa weeyaan gaashaan bay noqotaa ilaahay gaashaana uu iniga dhigo arsaaqadana allah idiin barakeeyo halkaad ka soo saarteenna ilaahay in ka badan allah idiin geliyo miisaanka xasanaadkana allah idinku daro roobkii uu daayay dad buu u daayay ha u dee sidaa odayaashu hore soo sheegeen wax laga cunana ma leh dadkiina jirkayna laga saaray u baahan dadna roobkiiba ma hayaan weli oo wixii xeebaha horta badda u dhawaayey weli roob ma hayaan sidaa darteed labadaba gurmad bay u baahan yihin kolkaas waxaan baaq adag dheer inii soo diraynaa inaad u soo gurmataan meel kasta ood joogtaan ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed ee magaca soomaaliyeed leh dhammaanteed waxaan leenahay ha loo soo gurmado ummaddaas oo ha loo soo dedejiyo wixii loo helayo nin kastao wixii tarayo